بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله حين كل حجني كتاب التوحيد عشر كان عشر كالصدنات بابكي أفراد بين كل حجرني وأها الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله waxaynu ka soo hadalnay aayaddii uu shiikhu daliishaday qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira iyo xadiidkii mucaad uu nebigu u diray ila alyaman xadiidka labaad uu shiikhu daliishaday waa xadiidkii sahal ibni sacad asaacidi radia allahu canh qaala shiikhu waxa uu yihi walahumaa ay bukhaari iyo muslim waa markii hore uu yihi akhrajaahu marka walahumaa ay bukhaari iyo muslim waxay wariyeen can sahal ibni sacad asaacidi waa sahal ibni sacad asaacidi radia allahu canhu alansaariy alkhasrajiy asaacidiy isaga iyo aabihiiba laba saxaabi weeye waa saxaabi mashhuura axaadiis badanna wariyey oo aada iyo aada mashhuura weeye qaala waxa uu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam yowma khaybar nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu yiri maalintii khaybar khaybar waa magaaladii u dhoweyd oo madiino ka tirsanayd u dhoweyd oo yahuuddu deganaayeen markuu nebigu yimid calayhi salaatu wasalaam oo madiino usoo haajiray oo islaamkii madiina waxa weeye ku xoogeystay waxa uu nebigu heshiis la galay markii hore yahuudda cahdi iyo ballan bay la galeen inay iyagana la ammaan geliyo iyaguna nabadgelyo siiyaan muslimiinta gaalada nebigu la dagaalamayana inaynan usoo raacin oo usoo hiilin diintoodana haystaan ballantii bay ka baxeen marka aswadii markii al axzaab oo mushrikiintu ay madiino hareereeyeen oo isugu yimaadeen ayay ballantii ka baxeen oo waxaan dee markaa diin lahayna waxay is yidhaahdeen maanta la baabiinaya ballantii bay ka baxeen marka markii ilaahay guushii siiyey nabiga calayhi salaatu wasalaamna kabacdi markii dambe waa tii yahuuddii la hareereeyey khaybar markaa dhufaysyo adag bay qoteen oo ay isku wareejiyeen oo niman khatar oo dagaalyahanin ahaayeen marka dhufaysyo adag bay qoteen waa loo geli kari waaye fallaar iyo gamuun bay ka horkeenayaan qof walba muddo markii xisaarkii socday oo la hareereeyey iyagina ayna bixi karin la dul fadhiyo ayaa maalintii dambe galab markii dee waktiga galabnimada maqribkii iyo dagaalku waa joogsadaa oo hameen lama dagaalami jirin ayaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam la ucdiyanna araayata gadan biri waxaan siinayaa calanka araaya waa calanka calanka waxaan siinayaa rajula nin baan siinayaa yuxibu allaha wa rasuulahu ilaahay iyo rasuulka jecel wa yuxibuhu allaahu wa rasuuluhu ilaahay iyo rasuulkuna isaga jecel yihiin yaftaxu allaahu calaa yadayh ilaahay uu markaa gacmihiisa biri khaybar ku furayo oo guusha ilaahay siinayo waxa uu yidhi markaa fabaata annaasu dadkii waxa ay baryeen hameenkii leylatahum hameenimadoodii yaduukuuna iyaga oo ay yakhuuduuna macnaha ka hadlaya oo isweydiinaya oo waxa weeye ka fakeraya ayuhum yucdaa kee la siin doonaa tolow haa ayay waxa weeye aada iyo aada uga fakerayeen oo wuxuu jeclaystay mid walba oo iyaga ka mid ah in la siiyo isaga oo wanaagga iyo darajada uu gaaro falamaa asbaxuu markay waa bariisteen kadow ilaa rasuuli llaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilahi bay usoo jarmaadeen iyagii oo dhan kulluhum yarjuu mid walba wuxuu rajaynayey an yucdaa in la siiyo qof walba oo iyaga ka mid a wuxuu rajo ka qabay in la siiyo markay nabigu u yimaadeen ayaa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayna caliyu bna abi aalib aaway caliy bna abi aalib isaguma soo jarmaadin fa qaaluu waxay yidhahdeen yashtakii caynayhi waxa uu ka xanuunsanayaa indhihiisa oo waalkan daafka la yidhaahdaa ku dhacay oo indhaha aada u xanuujinayay oo indhaha gaduudiya oo waxa weeye aada iyo aada dhibaato badan leh ayaa ku dhacay fa ursiluu waa loo cidiray oo waxa weye dad baa rag baa loo diray fa utiya bihi waa la keenay isagoo la wada ayaa la keenay indhahana aada uga xanuunsan fa basaqa rasuulu llaahi sala allahu caleyhi wasalam rasuulka ilaahay baa ku tufay caynayhi indhuhu kaga tufay wa dacaa lahu waana u duceeyey ilaahay buu u baryey fa bara'a waa buskooday caliy bna abi aalib kaannahu lam y- kaan lam yakun fiihi wajac kaannahu lam yakun fiihi wajac isla markiiba waa uu buskooday waxaadba moodaaba indhihiisa inaan wax xanuuna ku sugnayn oo ilaahay baa aqbalay ducadii nabiga calayhi salatu salaam waa min barakaati nabiyi sal ly salam fa acdaahu raayata calankiibuu u dhiibay calankana waxaa loo dhiibaa ninka hogaaminaya ciidanka markaas oo qaa'idka ah fa qaala nabigu wuxuu ku yidhi unfud calaa rislika unfud ay soco weeye ku soco oo waxa weye imshi calaa rislika ay calaa mahlin tartiib u soco xataa tanzila bisaaxatihim ilaa aad degtid agagaarkooda bisaaxada waxaa la yidhahdaa meesha agagaarka ama garoonkooda dheh ama waxa weeye fagaagooda dheh meesha macnaha iyaga hareerahooda markaad degtid ood u dhowaatid dagaal ha ku bilaabin marka fadcuhum ila alislaam islaamka ugu yeer wa akhbirhum u sheeg fiimaa yajibu calayhim waxa waajib ku noqdeena u sheeg oo islaamnimadu ku waajibinayso fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay lian yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan in ilaahay uu kugu soo hanuuniyo rajulan waaxidan hal hal qof inuu ilaahay kugu soo hanuuniyo ayaa oo uu islaamo ayaa khayrun laka kaaga khayr badan min xumrin nacam geela gedgaduudan haa geela gedgaduudan xumra waa gaduudka waxa weeye annacamna waa nicmoolayda geelaa laga wadaa marka carabtu waqtigaa geela gedgaduudan bay aada u jeclaayeen oo geela midabkiisa gaduudka ugu qurux badan bay dhahaan dadka geela yaqaan Mhm. marka aad bayna u jeclaayeen geela gedgaduudan xilligaana geelo qaali buu ahaa oo waxa weeye dee waxaan ma jirin maanta la yaqaano iyo baabuurta iyo diyaaradaha iyo ee doolarka iyo lacagta iyo waxaa ma jirin meesha waxa weeye ninkii geel le unbaa waxa weeye hanti haysta Mhm. xadiidkan imaamu lbukhaari raximah llahu tacaala iyo muslimba waa wariyeen imaamu lbukhaari wuxuu ku warinayaa fi kitaab aljihaad ayuu ku warinayaa xadiidka saddex kun iyo sagaal imaamu muslim wuxuu ku warinayaa fi kitaabi fadaa'il asaxaaba baabu fadaa'il caliyin ayuu ku warinayaa xadiidkan marka wuxuu inoo sheegay macnaha oo laga qaadanayaa marka ugu horeysa horta ee, fadliga iyo wanaagga iyo derajada loo sheegay cali ibn abi aalib oo cali ibn abi aalib nebigu waxa uu qiray inuu ilaahayna jecel yahay rasuulkana jecel yahay ilaahay rasuulkuna jecel yihiin laakiin keligii ma aha ee saxaabo badan ayaa waxa weeye ay arrintaasi ku sugnaatay inay ilaahay rasuulku jecel yihiin ha oo nebiga markii la weydiiyey dadka yaad ugu jeceshahay caaishaan ugu jeclahay buu yidhi raggana yaad ugu jeceshahay aabbaheed baan ugu jeclahay buu yidhi abubakar idan marka saxaabada ridwaanullaahi calayhim waa fadaa'il macnaha oo waxaa loo deliishadaa fadliga iyo wanaagga manaaqibta cali buu ka mid yahay xadiidkaani loo deliishado laakiin waxay ku radiyaan culummada ahlu sunnuhu khawaarijtana dhinac baa laga radiyaa oo waa lagu radiyaa waayo khawaarijta cali bn abi aalib waa gaalaysiiyeen marka waa lagu radiyaayo waxaa leeyahay waa beentiin oo nin nebigu u qiray ilaah iyo rasuulkuba inay jecel yihiin hadda idinkaa beelnowyaale ilaah iyo rasuulkuna run bay sheegeen waa lagu radiyaa nimankan shiicada iyo raafidadana waa lagu radiyaayo macnaha quluwiga ay ku sameeyeen kama dhalanayso cali inuu ilaah iyo rasuulka jecel yahay in isaga quluwi lagu sameeyo oo isaga la caabudo oo saxaabadii kale la gaalaysiiya waa khalad marka labadoodaba waa lagu radiyaa laakiin wasadku waa ahlu sunnaha ahlu sunnuhu wuxuu- waxay qabaan saxaabada mid walba oo fa- fadaa'il u soo arooray waa fadaa'ishiisaa loo sugayaa laakiin macnaheedu ma aha saxaabadii kale inuu waxa weeye ka darajo sarreeyo bal culummadu waxay sila ogolyihin ahlu sunna in ay saxaabada ugu fadli badan yahay abubakar uma cumar uma cuthmaan uma caliyin sida ay khilaafada ugu kala horeeyeen Mm, sida kutubul caqiida oo dhan ay waxa weye mudawan ku ah qowluhu uu ne- marka yiri yowmu khaybar maalintaa khaybar ayuu nebigu wuxuu yiri lawcdiyanna raayata araaya waa calanka oo dadka ciidamada markii ay dagaal gelayaan ninka qaa'idkaa hogaaminaya calan buu qaataa calankaasaa lagu dagaalgalaa oo la isugu yimaadaa oo waxa weye calankaasaa la isku gartaayo kii gadaal soo socda iyo kulli soo raacayaan calan dheer baa loo dhiibaya Mm. lawcdiyanna raayata hadan biri hadan waxaa la yidhaahdaa waa maanta aad joogtid wixii ka dambeeya oo biridan ku xigta hadan waa la yidhaahdaa wixii kasii dambeeyana waa la yidhahdaa xataa qiyaam qiyaamahay ku dhacdaa aakhira allah waa tuulaa yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha waltandur nafsu maa qadamat liqadin laakiin hadda waxaa loo jeedaa biri maantadan la joogo birideeda maalinta ku xigta ayaa loo jeedaa ila dagaal baa lagu jiraa rajulan yuxibu allaha wa rasuulahu marka laba darajo weeye isagu ilaah iyo rasuulka waa jeceliya waxaa ka sii fadli badan oo ka sii darajo sarraysa ilaah iyo rasuulkuba inay isaga jecel yihiin Mhm. ilaah iyo rasuulkuba inay isaga jecel yihiin cali ibn abi aalibna waa dadkii maka ku islaamay weliba dadkii saqiirka ahaa oo aan qaan gaarin isaga ugu horreeyo islaamay waayo nebigaa gacanta ku hayay oo wiil yar buu ahaa adeerkiisaa dhalay markii dambena markuu soo haajiray oo nin weyn noqday waatuu eh, gabadhiisii ku daray faatima binti rasuulillah oo xasan iyo xuseen ayaa u dhashay wey markii dambena amiiru muminiin noqday shahiideyna oo khawaarij baa dishay Mm. waxa uu yidhi marka eh, yaftaxu llaahu allah uu ku furayo oo waxa weeye yaftaxu llaahu calaa yaday macnaha wuxuu waa bishaara in biri laga guuleysanayo yahuudi oo calina uu waxa weye ka guuleysanayo ayuu nebigu kusii bishaareeyey Mm. markaasay saxaabadii kulligood nin walba waa jeclaaday jacaylkaa marka uu qof walba jeclaanayo in darajadaa isagu uu helo xaasidnimo ma aha waa falyatanaafasu lmutanaafisuun khayrka in loo dheereeyo loo tartamo waa haddii la yidhaahdo wanaagaasaa khayr lagu helayaa saxaabada waa u tartami jireen wixii janno lagu helayo wixii khayr lagu helayo waa u tartami jireenoo waa u kala dheerayn jireen marka hadda lama garanayo laakiin birri bay kala caddaanaysa fabaata annaasu yaduukuuna yaduukuuna shiikhaa inoo fasirayoo gadaal buu ku fasiray yaduukuuna ay yakhuuduuna macnaha dadku markii ay wax isweydiiyaan waataynu soo marnay xadiidka hore oo cabdullahi ibni cabaas markii nebigu uu u sheegay ee, dad baa jannada gelaya bikayri xisaabin waatay isweydiiyeen oo qaar yidhaahdeen waa saxaabadii nebigaa laga yaabaa qaar yidhaahdeen waa awlaadda ku dhalanaysa islaamkaa laga yaabaa macnaha way isweyweydiinayaan oo way dhex galeen Mhm. oo waa ka fakereen weeye falamaa asbaxuu markay waa beriisteenna waa soo kallaheen hadow gudu- gudwada waxaa la yidhahdaa waa kallahaadda waa soo kallaheen wa aroortii horay soo jarmaadeen oo nebigii bay soo aadeen kulluhum yarjuu say u dhan yihiin wuxuu rajaynayaa marka kulluhum ee, lafdiga kullu marna dhinaca mufrad baa la eegaa oo waxa weeye eh, yarju baa la yidhi oo hadda waxaa la ictibaariyey ifraadkii laakiin waa cumuum oo kulluhum iyagoo dhan yarju ee yarjuna oo kale waa macnaha mid walba gaarkiisa wuxuu u rajaynayaa an yucdaa in la siiyo maanta calankaa loo dhiibo uu dagaalka hogaamiyo oo jihaadkaa isagu maanta uu bishaaradaa helo waa fadli iyo wanaag aad iyo aad u qiimo badan markii ay u yimaadeen ayuu waxa uu yiri nabiga calayhi salatu salaam ayna caliy bna abi aalib aaway caliy bna abi aalib markaasay waxay ku yaraadeen isagu ma soo jarmaadin waa xanuunsanaa yashtakii caynayhi ishtikaaga asalkiisa waxaa la yidhaahdaa qofku markuu eed sheeganayo oo wixii sheegayo ayaa ishti- eh, yashtakii la yidhahdaa marka ilaahay buu maaragtay u eed sheeganayaaye bilow aadni uma eed sheeganayo ha waa tii nabiyullaahi yacquub oo kale inamaa ashkuu bathii wa xuznii ila allah marka wuu xanuunsan yahay weeye macnuhu oo indhuhu ka eed sheeganayaa daaf baa ku dhacay waa loo yeeray waa la keenay oo nebiga amray in loo yeero waa la soo kaxeeyey waa la keenay fa utiya bihi waa la keenay isaga oo weliba gacanta la haya camal baad moodaa oo waxa weeye xanuunsanaya fa basaqa nabiyu sala allahu calayh wasalam caynayhi indhuhu ku tufay oo waxa weeye maaragtay indhihiisa ayuu ku tufay wadacaa lahu waana u duceeyey oo waxa weye ilaahay uu u baryey ilaahayna uu u baryey waana u duceeyey markaasu waxa weeye mindhihii masaxay fa bara'a waa buskooday kaan la- kaannahu lam yakun fiihi wajac waxaad moodaa wax yar oo xidid xanuun ah inuusa qaban madax xanuun xataa uusa qaban waa barakada nabiga calayhi salaatu wasalaam waana min khasaa'isi nabiyi sala allahu calayh waali wasalam ma aha dadka maanta jooga in looga qiyaas qaato lama oga qofka maanta jooga hadduu qofka u duceeyo inuu biskoonayo hadduu ku tufo inuu biskoonayo ilaah baa garanaya laakiin nebigu ducaau mustajaabu ahaa mustajaabu ducaa ayuu ahaa ilaahay wuxuu uu ka baryay ilaah ka aqbalayay dad badan buu saasoo kale ugu duceeyey oo biskooday tanna cali gaarkuma aha Mhm. markaasuu fa acdaahu raayar calankii buu siiyey markaasuu wuxuu ku yidhi nabiga calayhi salaatusalaam unfud calaa rislika ay imshi calaa rislika ay calaa mahlin soco unfud waa soco waa oo hogaami ciidanka calaa rislika ay tartiibtaada calaa mahlin ha degdegin si degan oo tartiiba ciidanka u hogaami oo u habee oo qaabka iyo dagaalka iyo wax oo dhan u diyaari oo tartiib u hogaami waayo Mm. xataa tanzila bisaaxatihim ilaa aad hareerahooda degtid fagaagooda iyo garoomadooda meesha ku hareeraysan ilaa aad degtidooda hareeraysid halkaas aad gaadhid oo ay ku maqlayaan markaa markaa la hadlaysid meeshaa markaa maraysid dagaal ha bilaabin horta dacwada ka hormari fadcuuhum ila alislaam islaamnimada ugu yeer waa halkaa meeshuu shiikhu baabka xadiidka u deliishanayo waayo waxa uu baabka ka dhigay adducaau ilaa shahaadati an laa ilaha ila allah in towxiidka dadka loogu yeero marka nebiguna muxuu yidhi fadcuhum ugu yeer ila alislaam ee ilaah inay rumeeyaan oo towxiidkii laa ilaha ila allah ugu yeer ayuu yidhi marka towxiidka laga bilaabayaa dadka jihaad lagu qaadimayo ee marka hore waxaa laga bilaabayaa islaamnimada in loogu yeero hadday xataa gaala yihiin islaamnimadaa marka hore loogu yeeraya dadka islaamkaana towxiidkaa la barayaa oo dacwada ayaa asalka ah jihaadku ma aha qaaye waa asbaabtuu ka mid yahay waa wasiila laakiin dacwada iyo dadka in la gaarsiiyo islaamaan weeye qaayada iyo danta la leeyahay markaasuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam fawallaahi ilaahay baan ku dhaartay lian yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan inuu ilaahay kugu soo hanuuniyo hal qof ayaa khayrun laka kaaga khayr badan min xumri nacam geela gedgaduudan oo dadku aada u jecel yihiin macnaha adduunyo kasta oo lagu siiyo waxaa kaaga khayr badan hal qof inuu gacantaada ku islaamo allahu akbar marka waxaa la rabaa qofka muslimka ah inuu daa'iman wa abadan isku dayo inuu dadka siduu dacwada u gaarsiin lahaa waxaa la mid ah macnaha mid islaam ahaa oo jaahil ahaa oo aan diintii garanaynin oo ama khaldanaa oo aad saxdid iyada laftigeeda waa ajar iyo waxa weeye xasanaad man dacaa ilaa hudaa qofka haddii uu yidhi nabiga calayi sala xadiidka imaam muslim ayaa weriyin man dacaa ilaa hudaa qofka dadka hanuun ugu yeera kaana lahu ajruhu isaga ajarkiisii waa loo qorayaa dacwada uu dadka ugu yeeray wa ajru man camila bihi ilaa yowma alqiyaama waxa weeye ciddii aqbashay oo raacday oo waxa weeye hanuunkii ka yeeshayna iyagana ajarkoodii waa loo qorin isagana waxaa loo qorayaa ajarkoodaa mid la mid ah maadaama uu sabab ugu noqday iyagu inay hanuunaan idan marka addacwa ila allah waa ajar iyo xasanaad badan baa laga helaa aad iyo aad bay u u fadli badan tahay marka waa inuu qof walba oo muslima isku dayo ma aha in la sugo keliya qofku inuu shiikh noqdo caalim ah ee qofku isagoo ardaya inta uu yaqaan jahliga iska ilaali waxaadan aqoon allahu aclam dheh laakiin inta aad taqaanid xadiidkaad baratid qofka inaad u faa'iidaysid ood ka saxdid oo salaada u saxdid oo tawxiidka u saxdid ajar iyo xasanaad baa ilahay agti laguu qorayaa oo waxaad noqonaysaa min adducaat waxaad ka mid noqonaysaa dadka da- ilaahay dariiqiisa dadka ugu yeera waa tii allah uu yidhi walcasri ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamilu saalixaat watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr anaha dadkii khasaara ku dhaceen baa la yidhi waa khasaareen waa halaagsameen naar bay gelayaan yaa laga soo reebay afar tilmaamood qofka laga helo aamanuu ilaah bay rumeeyeen haddana waa camilu saalixaati camal saalixay sameeyeen oo cibaadaday la yimaadeen intaa kuma ekaan intaa waa naftooda haddana watawaasaw bilxaqi dacwadii bay dadka ugu yeeraan oo xaqii bay dadka u dardaarmeen haddana waa ku sabreen wixii dhibaataha ka soo gaartay marka addacwa ilallah waxa weeye waa majaalkeedu waa weyn yahay qof kastana meel buu ka geli karaa intaa taqaanid baa dadka ugu yeeri kartaa laakiin maaha wixii aadan aqoon waa inaad ka gaabsataa oo tiraa allahu aclam idan markaa waynu arki doonaa masaa-isha iyo fawaa'idda uu shiikhu ka soo saaray eh, xadiidkana eh, waynu arki doonaa oo masaa-isha inoogu keenayaa walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin